raxmaani raxiim duhur wanaagsan khiyaarta qadarinta inaga mudan ee hawada inagala xidhiidhow waa duhurnimo ay taariikhdu ku asaysantahay afar iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka uu radio muqdisho idiin hayana waxaa ka mid ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee soomaaliya ayaa waxbakama jiraan ku tilmaantay warar been abuura oo lacago looga qaadanayay shacabka soomaaliyeed taasi oo ku aadan shaqaalaha loo qaadayo waddanka sacuudi arabiya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiiyo daaqa ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddanka isutagga imaaraadka carabta iyagoo ka wada hadlay arrimo la xiriira iskaashiga labada wasaaradood ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa midowda afrika ee amisom ayaa si buuxda ula wareegay gacanku-haynta deegaano hoostaga degmada mahaddaay ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhana al-shabaab ka sameeyey deegaano hoostaga degmada buulo burde ee gobolka hiiraan waalidiinta dhalay dhallinyaro ku xidhan xabsi ku yaalla waddanka hindiya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin haysta dhallinyaradaasi iyaga oo ka codsaday dowladda federaalka soomaaliya inay gacan ku siiso sidii xorriyaddooda ay dib ugu heli lahaayeen dhallinyaradaasi wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug ayaa kulamo iyo la tashyela leh qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan deegaanka wargala oo hoostaga gobolka mudug iyadoo ay socdaan qorshayaal maamul cusub loogu dhisayo degmadaasi hooyo soomaaliyeed oo umushay saddex gabdhood oo mataano ah oo aan gaarin wakhtiga dhalmada ayaa ka codsatay bulshada soomaaliyeed in ay gargaar u fidiyaan shirkadda duulimaadka ee daalo jubba ayaa waxa ay sheegtay inay dardargelisay howlihii duulimaadda ee ka waday garoonka aadan cadde xilli si weyn loo adkeeyay ammaanka garoonka diyuuradaha ee magaalada muqdisho iyada oo taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya uu sheegay in la isku hallayn karo amniga garoonka islamarkaana ay socdaan dardargelinta howlihii duulimaadda ee garoonka aadan cadde intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu door koronaa u diyaargaroowa warkaasi oo faah-faahsan oo goorrow aan idinla socodsiiye insha allah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan khiyaarta hawada nagala xidhiidha ay intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu door karoonaa warkii oo dhan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxbakama jiraan ku tilmaantay warar been abuura oo lacago looga qaadanayo shacbiga soomaaliyeed taasi oo ku aadan shaqaalo loo qaadayo waddanka sacuudiga cabdulaahi muxiidiin codka ayaa faahfaahinta warkan inoo haya jidhkan janaal ayaa ujeedkiisu ahaa turxaanbixin ku aadan shaqaale la doonayo in loo qaado dalka sacuudi arabiya taasoo ah heshiis dhex maray dalalka soomaaliya iyo sacuudi arabiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada mudane cismaan libaax ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay been tahay iyo maranhabaabin hadallada la sheegayo ee lagu hayo magaalada islamarkaasna si qalad ah lacaga looga qaadanayo shacabka soomaaliyeed waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo maalmahan waxa magaalada ka socda oo la isla dhex maraya ama guud ahaanba dalka taasoo ah in si qaldan loo fasiray dad shaqaale ah oo sacuudiga loo qaadi lahaa ayaan rabaa inaan wax uga addeeyo sida aada la socotiin madaxweynaha ballanqaadkiisii hore ayaa waxaa ku jiray in ma aragtay dadka soomaaliyeed areerasuwaa shaqa abuur loo samaynayo ayadoo taa laga duulayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay heshiis la soo gashay dowlado ka mid ah dowladaha khaliijka qaar ka mid ah ama codsi ay weydiisatay in shaqaale soomaaliyeed meelahaas waddamadaas loo shaqogeeyo cusmaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa faahfaahin gaara ka bixiyey xaalka shaqaalaha la doonayo in loo qaado dalka sacuudi arabiya iyo weliba shuruudaha ku aadan howlahooda waxa waaye aan horta dadka la qaadayo qof kastoo soomaali oo oo dhallinyaro oo rag iyo dumar rag iyo rag iyo dumar isugu jira oo shuruudihii la rabay buuxiyo ayaa baxay kan asaasa kan asaasa midi qof kasto weli si cadaalada ayaa loo qaybsanaya haddii ilaahay yidhaahdo maamul goboleedada iyo gobolka balaada dhammaantooda si- ayaa waa loo qaybinaya ma noqonayso wax la qa- wax ma aragtay dhinacna loo badanayo ma noqonayso wax laga garanayna ma noqonayso marka midaan waxawaaye annaga qof kastoo shuruudahaasi buuxiyo oo soomaali ah oo shuruudihii markaasi loo qaada buuxiyo ayaa ayaa ayaa la ayaa la qaadayaa toban iyo toddobadii bishan ayay ahayd markii guddiga xuquuqul insaanka ee golaha baarlamaanka ee soomaaliya uu kulan la qaatay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka si wax looga weydiiyo arrimaha ku aadan shaqaalaha la doonayo in loo qaado dalka sacuudi arabiya
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddanka isutaga imaaraadka carabta iyaga oo ka wada hadlay arrimo iskaashiga labada wasaaradood ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddanka isutaga imaaraadka carabta doctor thani al zeyd kulankaasi ayaa waxaa diiradda lagu saaray xiriirka labada dal ee walaalaha iyo xalinta caqabado in dhawaalaha la soo darsay dhoofka xoolaha soomaaliya kaasi oo aadi jiray waddanka isutaga imaaraadka carabta kadib markii xanibaado ay ku soo rogtay dowladda isutaga imaaraadka carabta dhoofka xoolaha sababo ay ku sheegtay caafimaad darri kadib waddo dheer oo ay soo mareen ayaa waxa ay labada dhinac ay ku heshiiyeen in la xaliyo caqabadahaasi horyaalla waxaana la dhisay guddi wadajir ah oo ka kooban soomaaliya iyo isotaga imaaraadka carabta kuwaasi oo ka shaqayn doona sidii loo hirgelin lahaa nidaam wada shaqeyneed oo dhowraya tayada iyo shuruucda waddanka wax loo dhoofinayo iyo nidaamka kontaroolka iyo baarista ee wasaaradda xanaanada xoolaha ay ku soo rogi doonto dhammaan maxjarada xoolaha ee soomaaliya kulanka ayaa waxaa ka qayb galay safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka isutaga imaaraadka carabta ambasador cabduqaadir shiiqi oo door firfircoon ka qaatay xalinta howshaasi dadaal dheeraadana u galay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ganacsi ee labada dal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabadilaalinta midowda afrika ee amisom ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta deegaano hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe sida tafaasiisha warkan uu ku hayo maxamed xasan cali
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guutey cali baashi maxamed xaaji cumar oo ay garbihiisa ay fadhiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ka warbixiyey howlgalladii muddooyinka ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa amisom ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobollada dalka gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa saaka ku guulaystay inay kala wareegaan maleeshiyaadka nabaddiidka ee ugus deegaanada ceelbaraf iyo caadley oo hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe oo ahaa saldhiggii ugu weynaa ee kooxdaasi ay ku lahaayeen gobolka shabeellada dhexe taasoo dhabarjab weyn ku ah maleeshiyaadka ugus sida uu sheegay ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ilaahay mahadii ah in laga sifeeyey inta badan ee, tuulooyinkii iyo meelihii ay ku sugnaayeen muddada dheer tuulooyinka marka hore laga sifeeyey waxaa ka mid ah ee, dho- dhowr tuulo ilaa toddoba tuulo oo ee, ku wareegsan meesha la yidhahdo biicaddo oo tuulo si fiican u weyn ah oo meel ganacsi ah oo meel dadku ku badan yahay xoolaaley ah tuuladaas iyo maaragtay agagaarkeeda tuulooyinka ku jira waa laga sifeeyey ee, kabacdi muddo yar kabacdi taariikhdii markaa laga sifeeyey waxay ahayd bishii kow iyo toban ee, kow iyo tobankii bishii hadda aan ku jirnay oo la- labaad sooma bisha labaad ayaa laga sifeeyey intii kabacdina ciidamadu waxay isku diyaarinayeen inay howlgalkooda sii ballaariyaan kuna sii fidiyaan deegaanka ceelbaraf iyo caadley agagaarkaas oo dhan maantana waxaa ilaahay mahadi ah in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ku guulaysteen inay ka sifeeyaan ceelbaraf iyo caadley iyo agagaarkooda oo dhan inay cadowgii ugus ka sifeeyaan oo ummadda dhibaatada iyo maaragtay hagardaamada iyo dhaqaale la-aanta iyo cabsida ku beeray ummadda soomaaliya oo dhan waan ugu hambalyaynayaa guud gaa- guud ahaan gaar ahaanna dadka deegaanka degan oo dhibaatada badan ay soo marsiiyeen cadow abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guute cali baashi maxamed xaaji cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada looga ciribtirayo deegaanada farakutiriska ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyaadka ugus si loogu dulqaado dhibaatada ay ku hayaan bulshada waxaan ku- howlgalkan waxaan ku magacaabaynaa bayaankan waa bayaankii koowaad oo dib u sifaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ka wadi lahaayeen gobolkaas waxaana sii wadi doonaa haddii alla idmo bayaanka iyaga labaadna waxaan ku soo saari doonaa meelaha kale oo laga sifaynayo ugus iyo wa- ee ragga ka dhe oo maarata dadkaas oo ummadda soomaaliya dhibaateeyey Ee, waa ka mahad celinayaa wariyaasha waa u mahad celinayaa dadka tv-ga naga fiirsanaya iyo ummadda soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya amisomna waan u hambalyaynayaa aada iyo aad baa umahadsantihiin la wareegitaanka ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa amisom deegaanada ceelbaraf iyo caadley oo hoos yimaada degmada mahaddaah ee gobolka shabeellada dhexe ayaa qayb ka ah howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka ugus ee ka socda qaybo ka mid ah gobollada dalka
dhanka kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka sameeyey deegaano hoos taga degmada mahadaay waa deegaano hoos taga degmada buulo burde ee gobolka hiiraan cabdinaasir cabduqaadir geese ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray degmada buulo burde waalidiinta dhalay dhalinyaro ku xiran xabsi ku yaala waddankaasi hindiya ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen dhibaatooyin haysta caruurtooda iyada oo dowladda federaalka soomaaliya ay ugu baaqeen inay gacan ka geysato sidii dhallinyaradaasi ay dib ugu heli lahaayeen xorriyaddooda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug ayaa kulamo iyo la tashiyo la leh qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka wargala oo hoostaga gobolka mudug iyadoo ay socdaan qorshayaal maamul loogu dhisayo deegaankaasi cabdirasaaq maxamed axmed ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray wargala
mas-uuliyiin horkacaya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka galmudug omar maxamed diiriye ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug waxgarad iyo abaal ayaa ku sugan deegaanka wargalo sawir yaasaan magaalada gaalkacyo lixda kilomitir kaga beega dhanka bari waxaana halkaasi ay ka wadaan howlo maamul loogu samaynayo deegaankaasi haataan laan wax maamula mas-uuliyiintan ayaa waxa ay kulamo doona gooni olada ahrilamaa xalay mas-uuliyiinta iyo qeybaha kala duwashan ee deegaankaasi intaas ay kaga aragsanayaan sida ugu habboon ee maamul lagu midaysan yahay loogu samayn laha deegaankaasi mas-uuliyiinta ayaa inta ay ku sugnaayeen deegaanka wargalo waxa ay warbixino ka dhageysteen qaar ka mida bulshada deegaankaasi taas ay kaga hadlayaan arrimo la xiriira baahiyada awoodda bulshada ee ka jira deegaankaasi waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta ay u sheegeen shacabka deegaanka wargalo in deegaanka wargalo ee gobolka mudugaysan lahayn wax maamula islamarkaana ay ka codsanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo maamulka gobolka mudug inay maamul u sameeyaan deegaanka wargalo ilaa inta maamul ay uga sameynayaan ay ku sugnaadaan deegaankaasi maamulka gobolka mudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlada hoose ee galmudug waa muddooyinkii u dambeeyada ka howlanaa arrimo maamul loogu sameeyo deegaanada galmudug taas oo ugu dambeysay maamulkii laga dhisay dhowaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka taas oo muddo saddex bilood ah wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobolka waa ugadeen sidii loo soo dhihi jiraa golaha deegaanka isla markaan loo doran lahaa gudoomiyaha iyo gudoomiyahiinka maamulka degmada gaalkacyo taas oo lagu guulaystay bishii aynu soo dhaafnay isku soo waduwa saxdaha soo socdaa waa la filayaa in go-aan rasmi uu ka soo baxo kulamada u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug iyo shacabka bulshada deegaanka wargalo ee gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho deegaanka wargalo gobolka mudug
hooyo soomaaliyeed oo umushay saddex gabdhood oo mataano ah oo aan gaarin wakhtiga dhalmada ayaa ka codsatay bulshada soomaaliyeed inay gargaar u fidiyaan muuse cusmaan abtow ayaa faahfaahinta warkan inoo hayay
hooyo aamina cali nuur oo ka soo jeeda qoys sabool ah ayaa ku umashay saddex gabdhood oo mataano ah oo bilodhiman ah isbitaalka hooyada dhallaanka ee xanaano ee magaalada muqdisho waxayna ka soo qaxday degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo haatan si barakac ah ay u degan tahay xeryaha barakacayaasha deegaanka carbiska ee gobolka shabeellaha hoose hooyadan ku umushay saddexda gabdhood ee mataanaha ah ayaa waxay qoys ahaan ka kooban tahay laba iyo toban qoys waxaana aabbaha qoyskan oo aan haysan shaqo uu ka xamaashaa shaqooyinka muruqmaalka ah taasoo aan dabooli karin noloshooda waxaan maanta ku booqday hooyo aamina cali nuur cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee xanaano halkaasi oo ay xaaladdeeda caafimaad ay ku baxnaaninayaan dhakhaatiirta isbitaalka xanaano hooyo aamina cali nuur ayaan kala sheekaystay xaaladdeeda caafimaad sida ay tahay xilligan iyo gurmadka ay u sameeyeen dhakhaatiirta isbitaalka xanaano saddex caruuraan amulaad haa haa, saddex gabdhood waay saddex gabdhood waay carbis buunda carbisaan deganahay ahaa shabeellaha hoose afgooy agteeda eh meeshaan ka imaanad caafimaadkii gad alxamdulilah adkastoo xanuun yaryar ma waa roon hadda waa roon alxamdulilah cali aadan oo ah aabbaha qoyskan ayaa ka codsaday dhammaan bulshada soomaaliyeed ganacsatadu inay caawiyaan doctor cabdiraxmaan nuur jaamac oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka xanaano ayaa sheegay in xaaladda hooyadan ay haatan wanaagsan tahay isagoona sheegay in saddexda gabdhood ee mataanaha ay umushay aysan ku dhalan bila dhammays islamarkaana ay u baahan yihiin xanaano gaara wuxuuna ka codsaday bulshada soomaaliyeed ganacsatadu inay caawiyaan reerkan ka soo jeeda qoys saboola
caafimaad ahaan haddaydu waa iska fiican tahay ka waran ilmaha caafimaadkooda ilmaha problemka jira horta hal mid baan werwer ka qabnay oo ah maadaama ay xilligoodii xilli ka yar ay ku dhasheen in ay u baahdaan waxay incubator iyo waxyaaba lamida alxamdulilaah iyagiyo way iska fiican yihiin oxygen ahaan may may may bala dhamaysan waqtigooda waxbaa ka dhiman waxa keliya ee jira waxa weeyaan miisaankooda yar waa saddex mid waa saddex kiilo waa laba kiilo iyo laba boqoloo gram mid waa laba kiilo midna waa hal kiilo iyo badh runaantii waa miisaan aada u hooseeya talabaad marka sidan oo kale multiplic oo jiro sida twiniska oo kale hooyadu ilmo hal wax ka badan jira ay ay sido waxay soo dejijisaa foosha marka taasaa ayaa ayaa keentay waa wax sababaha loo malayn karo midda hadda muhiima aan rabo inaan hoosta ka xariiqo waxa weeyaan inay yihiin dadkan dad financially low ah oo yacni duruuf dhaqaale ay hayso in alla intaan annagu aan wuxuu qabanay waxba shuruudo isbitaalka ugama dhigin si bili-aadnimo ku jirta baa loogu shaqeeyey imika oo ay sidaa ay tahay oo saddexdaa cunug ay haysato hooyo aamina cali nuur oo ka mid ah qoysaska danta yar ayaa waxay horey u umushay laba carruur oo mataana ah
shirkadda duulimaadyada ee daalo juba ayaa waxa ay dardargelisay howlihii duulimaada ay ka waday garoonka aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho iyada oo hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya uu shaaciyey in garoonka aadan cabdulle si weyn loo adkeeyey ammaankiisa islamarkaana ay suuragal tahay in howlihii duulimaad ee garoonka la dardargelin doono sida faahfaahinta warkan uu ku hayo ibraahim guule isaaq diyaarad nooceedu uu yahay b a e boqolafartaniyo lix oo qaada boqol iyo labaatan qof oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee daalo jubba islamarkaana ay saarnaayeen rakaab ka yimid waddanka jabuuti ayaa maanta barqadii kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana garoonka ku sugnaa mas-uuliyiinta awaaxda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya shirkadda diyaaradaha ee daalo jubba iyo waaxda duulista iyo saadaasha hawada mas-uuliyiinta shirkaddan diyaaradaha ayaa sheegay in wixii ka dambeeyey markii la qarxiyey diyaarad ay lahayd shirkadda daalo oo hakad galay howlihii duulimaad oo ay ka wadeen garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada muqdisho ay hadda howlahooda duulimaad ay dardargeliyeen maadaama howlaha garoonka muqdisho la horumariyey ammaankana si weyn loo adkeeyey aad ayaan ugu faraxsannahay inaan sii dardargelino howlaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho annagoo taasi uga mahad celinayna maamulka garoonka iyo hay-adaha ammaankaba taasi shacabka dhoofay iyo kuwa soo degaya intaba dhiiragelin ayay u tahay waxaana sidoo kale aan boqolkiiba boqol aan ku kalsoonnahay ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sidaasi waxaa yidhi george cablos oo ah kabtanka diyaaradda daalo maareeyaha waaxda duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya cabdiwaaxid sheekh cumar ayaa sheegay in howlaha duulimaad ee shirkadaha duulimaadyada ay ka wadeen garoonka diyaaradaha ee muqdisho sidiisii lagu soo celin doono jubba shaqadeedii bilaabeen waxaa hadda isbuuca soo socda aan rajaynaynaa falaydkii la joojiyey oo ahaa muqdisho dubay oo ah non stop in jubba iyo daalabo ay bilaabaan oo operationkaasna oo noqdo mid sidiisa hore ku noqda turkish airlinesna waa bilaabayagana waa rajaynaynaa isbuuca ku xiga oo waa laga shaqaynayaa si ayagana loogu qanciyo dhinaca securityga oo nabadoodana ayagana loo sugo annagana shaqadeena aan ku sugno kamaal cabdicasiis olol oo ah agaasimaha farsamada ee shirkadda diyaaradaha ee daalo juba ayaa ugu baaqay dadka rakaabkaah inay mas-uuliyad isa saaraan oo maamulka diyaaradda ay dhinaca ammaanka kala shaqeeyaan shicibka ama dadka duulayn waxaan u sheegaynaa ayaga laftigooda waa askar wixii khalad ay arkaan inayna ka aamusan ay sheegaan dad ugu yaraan amniga ay dhahaan war dhibkaan aragnaa ama qofkaas boorsadu ka tegey ama ay la socodsiiyaan marka dee intaasaan kusoo dhawaanaya taliyaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee soomaaliya cabdulaahi gaafo maxamuud ayaa sheegay in ay xoogga saareen sidii loo adkeyn lahaa ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho hay-adaha nabadgelyada anagoo ku hadlaya magacooda waxaanu xoog saarnay awood saarnay inaan garoonka yarayno wax allaale wixii soo geli jiray iyo wixii aan dhoofayn inayn waxaan dhoofayn soo maraan sidaas darteed dadka waa uga taxsiinaynaa dhibaatadii dhacday haddee tuugku la jira tabka ama waayo tuugi nala jiraa tab naga helay laakiin maanta kabacdi tuugi nala jirana waa ka faa'iidaysan inaan iska ilaalinno sidaas darteed garoonku wuxuu ku soo noqday sida horeyse kasii fiican ammaanka garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey wixii ka dambeeyey markii uu fashilmay qorshe la doonayay in lagu waxyeeleeyo rakaab saarna diyaaradda daalo
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya gariiga ayaa cabasho rasmiya ka gudbiyey austraaliya go-aan ay ku gaartay in ay martigeliso kulan ay yeeshaan dalalka galbeedka balaanka oo ku saabsan mashaakilka muhaajiriinta iyadoo aan lagu darin gariiga kulanka ayaa waxaa isugu imanaya wasiirada arrimaha gudaha iyo kuwa arrimaha dibadda ee dalalka albaniya bosniya bulgariya kosofa krowetiya macedonia montenegro serbiya iyo slovaniya gariiga ayaa sheegay in tallaabadan austraaliya ay tahay fal aysan saaxiibnimo ku jirin kaasi oo wax u dhimi karta dadaalada lagu raadinayo xal wada jira oo laga gaaro xiisadda qaxootiga austraaliya oo dhowaan adkaysay ammaanka soodimaheeda islamarkaana bilowday in maalin waliba ay baaritaano ku samayso tareenada ayaa ku gacan sayrtay dhaliishaasi austraaliya ayaa sheegtay in dalalka ku yaala galbeedka balaanka ay sanadkii lasoo dhaafay sidan oo kale uga kulmeen magaalada vienna shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa qaabka loo maareyn karo xuduudaha loogana hortagi karo kuwa dad tahriibiya iyo kooxaha xagjirka ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee austraaliya oo b b c da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in kulankan la horgeyn doono kulan ay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee midooda yurub maalinka khamiista ku yeelan doonaan magaalada bruseles warkii oo aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeenu uu seegay ama doonaysa inay dib uga bogoto waxaa isagoo maqal iyo qoraala ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ciwaankiisuya radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe nabadgelyo